bulshadu yaa inta badan waliba lainku digay inay ondegna goobo naftiyo iyo maalsho halis geliyi kora sida boholo xeebo iyo webiyada jarjaroosho maadaama mar walba oo xilliga roobaadka isbedela cuse dhibaato sheeno kora oo unku horeyta daadad iyo dabaylo xoog badan degmada warsheeq ee gobolka shabeellada dhexe weliba iyo ku mid tataa degmooyinka le xeebta weliba baaliya degana qoysas badan welinayo dhibaato badan ka qabana litubbaland ka dambeyti sanadka oo badda iyo sheenas dabaylo xoogan mararka qaar roob wadata kureenia minate ku qaadasa welinayo isku guureena degmada si oo halistaasi uunku badbaadana waxaana ku mid a dadka degan xeebta warsheeq baaliye iyo warbaahinta la wadaageen dhibaatadii oo kula kulmayaan xilliga badhirmowka iyo sidayoo maarayaana siyo dhibaato iyo hankudeerna cimilada oo ugu weyn waxaa waaye xilliga ee roobabka nagu soo fool leeyihiin ee badaha xira ee waxaa badgalka uu xiran yahay ee badda si xun u kacsan tahay markaas unanka guryaha qarkay noo saaran yihiin badda way dhifataa way ridi kartaa waxaa leeha intaan oo dhibaatooyinhay nagu samaysay guryaha way naga jabeen maasha allah alxamdulila shukru haddaana waana isaga noolnahay oo waa ku jirnaa qaybtii oo xaggaysaan ku jirnaa iyo qaybtii aan cisho karno markii lixda bilood ay xiran tahay badda iyadana way kacsan tahay sanad kasta way kacsan tahay laakiin sanadkan waxay ka xoog badan tahay nama soo gelin sanado badan waa aragnay laakiin saan xoogaay way ka rooneed wayna gaagaabisay wayna gaagaabisay laakiin nabarkaan guryihii dhaawac ay u geysatay maasha allah ninkii wax ka qaban karo yaah oo maanta garab nagu sii karo waa isaga baahannahay laakiin annaga qurbajoogaan qabnaa walaalaan qabnaa wax badanoo waxaan qabnaa maasha allahu noo shaqeeyo waayo kaalmana waa u baahannahay haddayna caawinayaan diyaaraa u nahay wixii na soo dhaweehayo oo yacni deegaanka warsha ka mid ahay yacnii ciddaan waxay degnaa jireen fac ka fac ay joogi jireen waayo waaye ayay degnaayeen marka weli waa dhiman tahay inay soo fakatay ee guri saan u jibisoo kale sanooyin way u kici jirta badda xaggoo kale markay ka baxdo ee geesaska kale ay ka mari jirta maho tookadan calaaduul gurigooday gashay dhibaatay ku keentay cabsi iyo waxay ku nool yihin welwel haween walbo si raaxala uma hurdi karaan yaa badda intay saa u kacsan tahay si raaxala uma jiifo karaan isbeddelka cimilada waa sanadkii ka sano waay ka sanahaa badsaa markay u kacay lix biloodka oo u dambayso waay kaantaadi haa marka markay saacama badda ay u kacsan tahay iyadoo lama filaan ah ee maalin caddeey ee soo gala ilaa habeen uma kala socon ikana qarkay u saaran yihiin gurigo marka adiga ii sheeg dhibaatadaasaa jirto waxaan ujeedinayaa inaa yacnii haddii ay awoodaan inay meeshaan ay dirbi ugu sameeyaan yacnaa macaro iyo kaaba iyo wax loogu shugo oo si dirbi loogu hagaajiyo ciyaalka iyo dadka ku dhex nool cabsida iyo welwalka haayo si ay dhiirigelin u helaan iyo dirbi loo sameeyo